Star FM News.
kulan waxaan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah guddiga e c c oo u yeeray maamul ku-xigeenka jaamacadda mooy waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya iyadoona maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo si adag ugu jawaabay hadalkii shalay uu jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo dhegeystayaal talaadaha taariikhdu ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha kow iyo tobnaad ee nofembar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegeystay ay sugan tahay toddobiyo tobanka bisha shanaad ee jamaaduulawal ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warkeedii la socodsiinaya dhegeystayaal soo dhowaada guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuq maasuqa ee e c c ayaa u yeeray ku-xigeenka maamulaha jaamacadda mooy isaac kasgey tani ayaa qayb ka ah baaritaano lagu sameynaya fadaaxad musuq maasuqa oo la rumaysan yahay in lagu lunsaday in ka badan laba dhibic siddeed iyo toban bilyan oo shilin e c c ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kasgey laga doonayay inuu maanta guddiga kasoo hormooqdo si ugu jawaabo su-aalo la xiriira ku-tagrifalka raasimaalka jaamacaddaasi baaritaanka oo lagu tilmaamay mid heerkiisu sarreeya ayaa sidoo kale lagu bartilmaamaysanayaa saddex saraakiil oo sarsare waxaa si gaara loogu eegayaa lunsashada lacago loogu talagalay fulinta mashaariicda horumarineed ee jaamacadda mooy afayeenka guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuq maasiqa e c c eron gombi ayaa sheegay in kasgey uu wajahayo eedeymo dhowra oo ku saabsan wax isdabamarin dhaqaale madaxda kiniisadaha anglikan ee loosoo gaabiyay a c k ayaa taageero u muujiyey dhigooda katoliga oo maalmo ka hor dhaliilay waxqabadka dowladda waxay hoosta ka xariiqeen inay qasab tahay in dowladda lagula xisaabtamo maaraynta arrimaha qaran johnson olasabid oo ka mid ah mas-uuliyiintan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan inay ka hadlaan gaabadka jira iyo dhacdooyinka cadaalad darrada ee lasoo tabiyo waxa uu sabiid carabka ku adkeeyey in baadiriyaasha aan la cabsigelin karin iyo in la dhaliilo looga hor istaagi karin inay dalbadaan maamul wanaag iyo hufnaan hogaamineed baadiriga ayaa ku celceliyey in dareenka ay muujiyeen ama dareenka ay muujinayaan uu yahay mid ka turjumaya kenyaanka wajahaya xaaladaha adag ee dhaqaale ayuu yidhi madaxa kiniisadda anglican ee a c k jackson olosabid
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaasi waddanka soomaaliya maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa ka soo jawaabay hadalka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo shalay ka sheegay wasaaradda gaashaandhigga ee khilaafka dowladda federaalka iyo jubbaland u dhexeeya uu kaga hadlay arrimo dhowr oo la xiriira maamulka jubbaland islamarkaana dhaliilo badan u jeediyey madaxweynaha maamulkaasi hogaamiyey ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe xamse cabdi barre ayaa axmed madoobe ku eedeeyey inuu ka baxay hesiisyadii golaha wadatashiga qaran ee uu saxiixay kaasoo dhigaya in la mideeyo guddiga doorashada maamulada iyo dowladda federaalka iyadoo dalka soomaaliya oo dhan laga qabanayo doorasho qof iyo coda wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland cabdifataax maxamed mukhtaar oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa sheegay in dastuurka jubbaland uu qabo in ayagu qabsan karaan doorasho isagoo aada u dhaliilay hadalkii shalay kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya wasiir cabdifataax mukhtaar ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha ra-iisul wasaaraha isagoo sheegay in dalka soomaaliya yahay federaal waxaana waxaana laga wada hadlayaa inay tahay inay noqdaan wax loo wada dhan yahay waxa uu sheegay in marnaba aysan jubbaland ogolaan doonin doorasho wakhtigeeda dhaaftay halka dowladda federaalka ay doonaysay inay hal sanna loo kordhiyo madaxda maamul goboleedyada si sanadka dambe loo qabto doorasho qofyocoda dowladda soomaaliya ayaa hor u caddaysay doonisteeda ah in dalka soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qofyocoda balse uma muuqato in go-aankaasi uu ka hirgelaya kismaayo sida ay qabaan dadka ka faallooda siyaasadda gudaha maadaama axmed maxamed islaam axmed madoobe uusan ogoleen doorasho furan jubbaland ayaa horey u caddaysay in doorasho qofii coda aysan suurtagal lahayn inay ka dhacdo dalka soomaaliya iyadoo madaxweyne axmed madoobe uu si cad uga baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee ugu dambeeyey kaasoo hal sano loogu kordhiyey madaxda maamul goboleedyada waxaana waxaana socda waxaana u soconaya halka sane ee diyaarinta doorasho dadweyne ee qof iyo coda jubbaland ayaa xiriirkii wadashaqeynta u jirtay dowladda dhexe ee soomaaliya intii uu jiray khilaafka waxaana socda dadaallo lagu dhexdhexaadinayo labada dhinac inkastoo aan wax xog rasmi ah aynan kasoo bixin dadaalada socda ee siyaasiyiinta kasoo jeeda kenya ee wadaan guddiga doorashada ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa habeen ka hor ku dhawaaqay in shan iyo labaatanka bishan ay qaban doonaan doorashada madaxweynaha halka maalmaha ka horeeyana ay ka shaqeyn doonaan xulashada baarlamaanka doorashooyinka guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa waxaana toos loo gudagalayaa shaqada ayaa la yiri dhegeystayaal wixii qodobka ka soo kordho ee la xiriira xiisada u dhexeysa maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya halkan ayaa dhegeystayaal kaga bogan doontaan hadduu ilaahay idmo ma markan haddii aan eego dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka iyo qodobadii ugu waaweynay maxkamad ku taalla hong kong ayaa xukunno xabsi oo muddooyin kala duwan ah ku riday afartan iyo shan ruux oo u ololeeya arrimaha dimuqraadiyadda beeni tai oo qareen ah ayaa lagu xukumay toban sano oo xabsi ah halka shakhsiyaadka kale la xiray afar ilaa toddoba sano beeni tai ayaa lagu eedeeyey inuu sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii hogaamiyey dibadbaxyadii ka dhanka ahaa ee maamulka hong kong maxkamadda ayaa go-aankeeda ku salaysay xeerka qaran ee amniga ee shiinaha maadaama xukuumadda beijing ay sheegatay in hong kong ay ka mid tahay deegaanadeeda inkastoo jasiiradan uu ka jiro maamul gaar ah warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadii sa f m waanagaynta anigoo maxamed axmed khaliifa ee idiin warmayey cid warkayga seega waxay dib u daalacan karaan barta internetka aynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w sta f m co k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay